بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله ويشهد اصحاب الحديث ويعتقدون ان القران كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق وعن كجنا في عقيده السلف واصحاب الحديث للامام الصابوني رحمه الله waxaan xala soo qaadanay qaybtii u dambaysay muqadimada kitaabka oo sheikha raxmatullaahi calayhi uga hadlayay ahlu sunnaha waxa ay ka aaminsan yihiin fii ihbaati sifaat jumlatan guud ahaan caqiidatu ahli sunna fi sifaat wuxuuna sheikhu raxmatullaahi calayhi sheegay in ahlu sunnaha ay rumaynayaan sifo walba oo qur-aanka ku soo aroortay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa mar walbana ay daba joogaan ay raacayaan daliilkaiyo naska wuxuuna sheegay inaysan kayfiyeynin sifaadka alleh sifaatu lmakhluuqiinna aysan ku shabahayn oo aysan taxriifinayn lafdigana aysan ka zuulinaynin carabi waxay u taqiinay oo markaa bedelkiisa aysan dhigayn hayrkii ama lafdi munkara aysan ku ta'wiilinayn sida mucadiladii ahlubidaca u ta'wiiliyaan wuxuuna sheegay inay nusuusta ku socodsiinayaan cala adaahir wa yujruunahu cala adaahir daahirkay ku socodsiinayaan wayakiluuna cilmahu ila allah cilmigeedana waxay u tala saaranayaan ila allah wayakiluuna cilmahu maxaa lagu fasiray cilma alkayfiya meeshaasi in la fahmana waa muhiim sababtoo ah cilma almacnaa ilaahay subxaana wa tacaala looma celiyo keligii maxaa yeele alla waa ogyahay ahlulcilmiguna waa ogyihiin macaani sifaat waa la yaqaanaa waa macruuf luqada carabiga waa ku macruuf macaani sifaat maxaa yeele qur-aanku bilisaani alcarab uu ku yimid nebiga calayhi salaatu wasalaamna waa carabi ummaddana waxaa lagula khitaabay biluga alcarabiya caqiidada ahlu sunnahana kama mid ahan in la yidhaahdo macaanida sifaatka ma naqaan kama tirsana caqiidatu ahli sunna bal taasi waa caqiidatu lmufawida mufawidaduna waa ahlu bidaca kuwa ugu sharta badan ayay ka mid yihiin qowlkoodana waa min shari aqwaali ahli lbidac macaani badan oo faasida ama arrimo badan oo faasidana waa ka dhalanayaan haddii la yidhaahdo macaanida sifaatka ummadda ma taqaana ama annagu ma garanayno taa macnaheedu waxa waaye qur-aanka waxaa ku jira waxyaaba aan macnahooda la aqoon taa macnaheedu waxa waaye nebi moxamed sala allahu calayh wasalam inuusan aqoonin macaanida sifaatka ama uu yaqiinay ee ummadda uu ka qariyey uusan sheegin wa axlaahumaa murun labada mid walba oo lagu sheegana waa qaraartaa waa liidataa sida saxda ah ee sawaabka waxa waaye macaani sifaat waa macluuma sifatu lyadayn macna alyadayn soo lama yaqaano waa macruuf luqada carabiga alyadaan alwajh haddii la sheego waa macruuf alsamcu waalbasar kadalik waxa ahlu sunnaha ay ilaahay u celinayaan oo ay leeyihiin macaanideeda yani ilaahay subxaana wa tacaala keliya yaqaana waxa ay leeyihiin waa maxay waa cilmu lkayfiya ma ahan macnaha qaabka ilaahay subxaana wa tacaala sifaatkiisi ay u yaallaan ilaahay keligii baa og subxaana wa tacaala addoommadana looma sheegin mana loo sharixin qur-aankana laguma sheegin sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalamna kayfiye laguma sheegin arrintaasi marka waa in halkaa looga haro kayfiyada ilaaha yaqaana subxaana wa tacaala baabu alasmaa'i wasifaatna waa tawqiifi laa majaala lilcaqli fiiha caqligu wax majaala iyo wax boosa ugama furna waa tawqiifi maxaa loola jeedaa naska iyo daliilka unbaa loo daba joogaa waa ila tahay iyo saanay ku qurux badan tahay iyo sidaanay ku habboon tahay midna ma jirto looma isticmaalo qaala wayashhadu asxaabu alxadiid asxaabu alxadiid waxay ka markhaati kacayaan wayactaqiduuna ay caqiidaysan yihiin ana alqur'aana kalaamullah qur'aanka inuu kalaamka ilaaha yahay wa kitaabuhu iyo kitaabka alleh inuu yahay wa waxyuhu iyo waxyigii ilaahay soo dejiyey inuu yahay wa tansiiluhu iyo midku alla soo dejiyey inuu yahay hayru makhluuqin makhluuqna uusan ahayn sidaasay ahlu sunnuhu aaminsan yihiin fii bacdi annusakh wa khitaabuhu baa ku jirta laakiin nusakda qaar lama socoto waman qaala qofkii yidhaahda bikhalqihi ay bikhalqi lqur'aan qur-aanka waa makhluuq qofkii yidhaahda fahuwa kaafirun waa gaal cindahum ay cinda ahli lxadiid cinda asalaf wa ahli lxadiid agtooda waa qof gaala qofkii yidhahda qur-aanka waa makhluuq arrintaasina waxaa ijmaac ku soo naqliyey alimaam cabdulghani almaqdasi raximah llah fi kitaabihi aliqtisaad fi lictiqaad alimaam cabdulqani almaqdasi wuxuu ijmaac ku soo raray qofkii yidhaahdaa ina alqur'aana makhluuqun inuu kaafir yahay biijmaaci salaf kitaabkaasuu kusoo naqliyay aliqtisaad fi lictiqaad laakiin macnaheedu waa maxay man qaala waman qaala bikhalqihi waاctaqadahu fahuwa kaafirun cindahum macnaheeduma waxaa waaye qof walba qur-aanka makhluuq yidhaahda bicaynihi walow bicaynihiba waa u gaalaysiinaynaa miya haddii maalan fulaanun min annaas ou yidhaahdo qur-aanka waa makhluuq ma ku xukumaynaa bilkufri maya hadallada culimmada in la fahmo waa muhiim waxaa kala duwan atakfiir اlmuطlaq iyo takfiir اlmucayan waa kala duwan yihiin takfiir اlmuطlaq iyo takfiir اlmucayan si muطlaqa in wax loo gaalaysiiyo iyo si mucayana in wax loo gaalaysiiyo farqi weyna u dhexeeya waxaad arkaysaa culimmada ayagoo dhahaya man qaala kada wa kada fahuwa kaafir laakiin markii shaksi mucayana sifadaasi uu ku sifoobo ama arrinkaa uu ku dhaco waa ka tawaqufayaan kufrigiisa iyo gaalnimadiisa maxaa yeelay qofka shaksiga ama cayntiisa markii la xukumayo waxay u baahan tahay istiifaau shuruud wa intifaau lmawaanic shuruudii takfiirka inay oofsado oo laga helo mawaanicdii diidaysa qofkan in la gaalaysiiyana meesha ay ka baxdo xujadana lagu oogo shubhadana laga zuuliyo markaa kadib ayaa qofka lagu xukumi karaa bicaynihi inuu kaafir yahay laakiin hadda qof cayntii lamaba sheegin ee waxaa la yidhi man qaala kada wa kada fahuwa kaafir culimmaduna aaday u kala saaraan takfiir lmulaq iyo takfiir lmucayan inaan la kala saarin oo la isku ximbaarana dad badana kullumoo ku baadiyooba inaan la kala saarina la isku ximbaaro oo la yidhaahdo mutlaqan qofkan haddiiba la yidhi waa qofkii saas sameeya waa gaal bicaynihi gaalnimaan ku xukumaynaa sax maaha waxaa jira dad ku dhacay kufri oo haddana aan la gaalaysiinin qof walboo kufri ku dhaca kaafir maaha ku dhicidda kufriga iyo ku xukumidda bilkufri qofka lagu xukumayo waa kala labo axaadiista iyo nusuustana way tusinayaan in la kala saarayo qofka xukunkiisa iyo ku dhicidda uu ku dhacay kufriga markuu kufri ku dhaco hore laga xukumi maayo waxaa la fiirinayaa qofkaani shuruudii takfiirka ma ku dhammaystiran tahay mawaanicdiisa ma ka maran yahay markaa kadib aa la xukumayaa yaa fiirinaya istiifaau shuruud wa intifaau lmawaanic cid walba miyaa iska leh cid walba iskama lahan waa ahlulcilmiga iyo dadka aqoonta u leh waa culummada ayaga yaqaana shuruudi maxay tahay mawaanicsa maxay tahay min mawaanici takfiir oo qofka kufriga iyo gaalnimada u diidaysa waxaa ka mid a aljahl qofka hadduu xukunka mas'alada dhanba jaahil ka yahay yucdaru bijahli jahligiisaa loogu cudur daaraya haddii qofka uu yahay mukhti ama khata'an ay uga dhacdo min mawaanic takfiir ay ka mid taha alkhata uma qasdin qofkan inuu kufri iyo gaalnimo la yimaad laakiin way ka dhacday khata'an la dhihi maayo waa kaafir maanicaana u diidaya in la takfiiriyo khata'a rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na ninka yidhi allahuma anta abd allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk kufri ma tahay kelimadaasi laa shaka inay kufri tahay qofkii si bareera u yidhaahda camdan u yidhaahda waa ku gaaloobaya laakiin ninkaani wuxuu yidhahday khata nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi akhta'a min shiddati alfarax waa gafay min shiddati alfarax farxaddiibaa inta ka badatay ayuu wuxuu rabay inuu yidhaahdo allaahuma anta rabbii wa ana cabduk markaasuu cagsiyey oo wuxuu yidhaahdaa anta cabdii wa ana rabbuk adiga addoonkayga baa taa buu yidhi anna rabbigaa baan ah waa gafay min shiddati alfarax waxaa ka mid a ninkii yidhi hallay shiido haddaan dhinto oo ilaahay subxaana wa tacaala uu awooday inuu isoo celiyo wuxuu i cadaabayaa buu yidhi cadaab uusan cidna cadaabin marka saa darteed haddii aan dhinto wiilashiisa u dardaarmaya wuxuu yidhahday hilibkayga yacni lafahayga shiida oo dabeesha iyo badda raaciya ilaahay hadduu awood u yeeshay inuu isoo celiyo waa i cadaabaya lain qadara allaahu calaya ninkaasi muxuu ka shakiyey waa ashaku fii qudrati illaahi caza wajal ashaku fii qudrati illaahi waa kufriya gaalnimo haddana maca daalika ma gaaloobin inuusan gaaloobinna xadiidka laftirkiisaa tusinaya markuu allah subxaana wa tacaala la kulmo allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy maa xamalaka calaa ma calaa haada arrinkaa maxaa kugu ximbaaray warkaasuu leeyahy makhaafatuka yaa rab ilaahay oo cabsidaada igu ximbaartay allah subxaana wa tacaala waa u dembi dhaafaya hadduu kufri hadduu kaafir ahaan lahaa ma loo dembi dhaafi lahaa ilaahay subxaana wa tacaala gaal u dembi dhaafi maayo taa waxay tusinaysaa inuusan gaaloobin hadduu mawaanicda takfiirka waxaa ka mid alikraah qofki inuu yahay qof mukrah ah oo lagu qasbay arrinkaa inuu ku dhawaaqo uu sameeyo ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inun biliimaan ilaahay waa soo reebay subxaana wa tacaala qofkii wax lagu qasbo xaal qalbigiisu uu ku xasiloony uu ku degan yahay iimaan ku gaaloobi maayo haba ku hadlo kelimatulkufri hadduuba mukri mukrah yahay ku gaaloobi maayo bal ku dembaabi maayo gaalnimo keliya maya xataa dembi kuma lahan maxaa yeele waa mukrah waa macduur sharcigaa u cudur daare waana u bannaan taha fii tilka alxaala inuu kelimatulkufri ku hadlo asagoo markaa uga baxsanaya ikraaha iyo dhibaatada haysata waxaa ka mid a alta'wiil saa'iq ta'wiil cunnamaaya ta'wiilka waxaa jira hadda midaan cunnamayn oon suuragal ahayn laakiin ta'wiilka saa'iqa oo cunnami kara oo muxtamal ay tahay in xaq loo moodo hadduu qofka tawiil yacni ta'wiil noocaasa la yimaad bimacnaa waa qof ay shubha ku furan tahay waa loogu cudur daarayaa waa loogu cudur daarayaa qof walboo ku dhacana waa kaafir la dhihi maayo arrimahaasi marka waxay tusinayaan qofka marka hore waxaa laga maarmaana in xujada lagu oogo qabla takfiirihi hadduu jaahil yahay in la baro hadduu caalim yahay laakiin uu yahay saaxibu shubahaad oo shubahooyin ku furan yihiin waa in shubahooyinka laga zuuliyo marka bacda iqaamati alxuja wa isaalati shubha hadduu ku sii sugnaado markaas waa la takfiirinaya waa la gaalaysiinaya laakiin intii qofka mawaanicu maanic ka mida mawaanicdaas uu ku sugan yahay ma bannaana inaad bicaynihi takfiiriso waxaana kala duwan takfiir lmulaq iyo takfiir lmucayan culummadu markay leeyihiin hadalkan waman qaala bikhalqihi wactaqada fahuwa kaafirun cindahum qof walboo khalqu lqur'aan yidhahda bicaynihi ma gaalaysiiyaan cinda almuctasila qur'aanku waa makhluuq haddana waxaad ogtihiin culummadu maysan dhihin muctasilada waa kufaar waa gaalo si gaala si gaarana culummadooda iyo a'immadooda maysan gaalaysiin hadalkan marka waa hadal mudlaqa markii shaksi iyo qof bicaynihi loo yimaado waa arrin kale xaalad kale u baahan tahay iyo baxti kale iyo fiirin kale qofkan maxaa ku ximbaaray maxaa kalifay inuu sidaan yidhaahdo in la fiiriyo u baahan tahay mawaanic maanic ka mida mawaanicdii miyuu qofkan ku haystaa shuruuddii ma ku dhammaystiran tahay in la fiiriyo u baahan tahay taasina culumay u baahan tahay qof walba wuxuu xaqu leeyahay maaha waalqur'aanu aladii huwa kalaam ullah qur'aanka aladii qur'aankaasoo huwa kalaamullaahi ilaahay kalaamkii ah wa waxyuhu iyo waxyiga alleh huwa aladii waa minka waa midka yanzilu bihi jibriil ou jibriil la soo degaayo cala rasuuli sala allahu calayh wasalam nebiga uu kula soo degay qur'aanan carabiyan liqowmin yaclamuun qur'aanan way qur'aan carabiyan carabi ah ayuu la soo degay liqowmin qolo yaclamuuna garanaysa bashiiran wa nadiiran xaaluu yahay mid bishaaraynaya wa nadiiran digaya kamaa qaala caza min qaa'il wainahu latanziilu rabi alcaalamiin wainahu qur'aanka latanziilu rabi alcaalamiin rabualcaalamiin midkuu soo dejiya wey nazala bihi waxaa la soo degay alruuxu alamiinu ruuxu alamiin waa jibriil calayhi salaam calaa qalbika qalbigaaga ayuu kula soo degay nebi moxamedow litakuuna si aad u noqoto min almundiriina kuwa digaya si aad uga mid noqoto bilisaanin lisaan ayuu kula soo ku soo dejiyey lisaankaasoo carabiyin carabi ah lisaankaasoo mubiinin cad lisaanku waa luqa wa huwa aladii waana midka ballaqahu rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulka uu gaarsiiyey ummatahu ummadiisa qur-aanka waa midka nebi moxamed sal alla ly slam ummaddiisa uu gaarsiiyey kamaa umira bihi sidii la amray u gaarsiiyey fii qowlihi tacaala lagu amray fii qowlihi tacaala yaa ayuha rasuulu rasuulkaanu balliq gaarsii maa unzila ilayka min rabbika wixii xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyay gaarsii dadka fakaana aladii ballaqahum midkii uu gaarsiiyey wuxuu ahaa fakaana aladii midkiiba uu ahaada ballaqahum uu gaarsiiyey biamri illaahi tacaala amarka alla uu ku gaarsiiyey wuxuu ahaa kalaamahu caza wajalla kalaamka ilaahay wa fiihi ay fi lqur'aan qaala wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam atamnacu atamnacuunanii ma waxaad ii diidaysaan an uballiqa inaan gaarsiiyo kalaama rabbii rabbigay kalaamkiisa inaan gaarsiiyo miyaad ii diidaysaan wa huwa aladii waana midka qur'aanka taxfaduhu suduur laabyadu ay xifdinayaan wa tatluuhu lalsina carabudanu ay akhrinayaan wa yuktabu lagu qorayo fi lmasaaxifi masaaxifta lagu qoraayo kayfa maa tasarafa si walba u tasarufo qur'aankaoo loo rogrogo biqiraa'ati qaari'an uu ugu tasarufo yacnii qaari qiraa'adiisa wa lafdi laafidin iyo mid dhawaaqaya dhawaaqiisa wa xifdi xaafidin iyo xaafid xifdigiisa waxaytu tuliya iyo meel la akhriyo yacnii haddii la akhriyo wakhtigii la akhriyo wa fii ayi mowdicin quri'a iyo meel walboo lagu akhriyo oo kutiba ama lagu qoro fii masaaxifi ahli lislaam masaaxifta ahliislaamka lagu qoro wa alwaaxi sibyaanihim iyo alwaaxda caruurta muslimiinta kulluhu kalaamu llaahi jala jalaaluh dhammaan waa ilaahay kalaamkii wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah qur-aanka waa midka quluubta ahlulcilmiga ay xifdiyaan bal huwa aayaatun bayinaat fii suduuri aladiina uutuu lcilm waa midka taxfaduhu suduur laabyadu ay xifdinayaan wa tatluuhu lalsina carabaduna ay akhrinayaan kan laabta lagu xifdisan yahay waa qur-aanki waa kalaam waa min kalaami illaahi caza wajal carabada kan lagu akhrinayo waa qur'aanka kariimka ah wa yuktabu waxaa la qorayaa fi lmasaaxifi waa midka masaaxifta lagu qoraayo kayfa maa tasaraf yacni siduu qur'aanku u tasarufaba biqiraa'ati qaari'an ugu tasarufo yani tasarufka wuxuu la jeedaa gadgadoonka isbedbedelka wa lafdi laafidin uu ugu tasarufo mid dhawaaqaya dhawaaqiisa wa xifdi xaafidin xaafid xifdigiisa wa xaydu meeshii tulya la akhriyo wa fii ayi mowdicin iyo meel walbo quri'a lagu akhriyo ow kutiba ama la qoro fii masaaxifi ahli lislaam masaaxifta ahlilislaamka lagu qoro wa alwaaxi sibyaanihim iyo caruurtooda alwaaxdooda lagu qoro wa hayriha iyo keyrkeeda si walba qur-aanka loogu tasarufo isku rogrogo kulluhu kalaamullah mar walba waa yani dhammaantii waa kalaamullah hadalkan sheikh wuxuu ula jeedaa marna qur-aanku ka bixi maayo inuu yahay kalaamullah ama xifdi ama akhri ama loox ku qor ama musxaf ku qor meel alla meeshaa doonto ku akhri mowdicaa doontana ku akhri mar walbaayo waa kalaamullah qur-aanka markuu musxafka ku qoran yahay waxa musxafka ku qoran waa maxay waa kalaamullah xaafidka wuxuu laabtiisa ku xifdisan yahay waa kalaamullah qaari'a wuxuu akhrinayo bisawtihi uu ku akhrinayo waa kalaamullah caruurta looxyada wata looxyada waxa ay ku qorayaan waa kalaamullah kayfa maa tasarafa waa kalaamullah sidau doonaa loo ha u tasarufo dariiq kasta ha loo isticmaalo ka zuuli maayo inuu yahay kalaamullah laakiin waxa kalaamullaahi ah mar walba waa qur-aankaas qofka qaari ah markuu akhrinayo codka qaariga miyaa kalaamullaahi ah codkiisa maahay wuxuu akhrinayaa kalaamullaahi ah asawtu waa sawtu lqaari waa makhluuq siduu qaarigu makhluuq yahay laakiin alkalaam waa kalaamu lbaari markii loocyada lagu qoro khadka wax lagu qoraayo iyo qalinka wax lagu qorayo waa makhluuq laakiin waxa la qoraayo waa maxay waa kalaamullah markii la xifdinayo laabta wax lagu xifdinayo ama qalbiga wax lagu xifdinayo waa makhluuqo qofkaasuu ka mid yahay laakiin waxa laabta ku jiro oo la xifdiyo waa maxay waa kalaamullah marka waa qur-aanku waa kalaamullah ama ha la xifdiyo ama ha la qoro ama ha la akhriyo qur-aanku waa kalaamullah kulluhu kalaamullahi jala jalaaluh wa huwa alqur'aanu bicaynih waana qur'aankii cayntiisii buu yidhi alladii qur'aankaasoo naquulu aan leenahay innahu gayru makhluuq waa midaan makhluuq ahayn faman zacama qofkii sheegta annahu makhluuqun qur'aanka inuu makhluuq yahay fa huwa kaafirun billaahi alcadiim waa mid ku gaalooba buu yidhi billaahi alcadiim qaala sheekh abu cuhmaan dabacaadka qaar waxaan u malaynaa asheekh abu cuhmaan kuma qorna fii bacdi dabacaadna waa ku qoran yihiin muhima sheekh abu cuhmaan waa mu'alifka wuxuu yidhi samictu shaykhanaa alxaakim abaa cabdillaah alxaafid محمد بن عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وشيخ المؤلف رحمه الله يقول سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول محمد بن إسحاق بن خزيمة وإمام الأئمة waxaan maqlabuu yidhi maxamed isxaaq ibnu khusayma oo yaquulu dhahaya alqur'aanu kalaam ullah qur'aanka waa kalaamka ilaahay hayru makhluuqin waana midaan makhluuq ahayn faman qaala qofkii yidhaahda ina alqur'aana makhluuqun fahuwa kaafirun billahi alcadiim fii bacdi nusakh waxaa ku qoran ina alqur'aana hayru makhluuq kelimadda hayr waa khata madbaciya kelimadda hayr waa khata madbaciya maxaa yeele qofka yidhahda ina alqur'aana hayru makhluuq siduu kaafir ku noqonaya waaba sida la rabo in la yidhaahdo kelimadda hayr waa inaad meesha ka saartaan waa khata madbaciya faman qaala qofka yidhahda ina alqur'aana qur'aanka makhluuqun waa makhluuq fahuwa kaafirun billahi alcadiim waa qof ilaahay ku gaaloobay subxaanahu wa tacaala walaa tuqbalu shahaadatuhu markhaatigiisa la aqbali maayo walaa yucaadu lasoo booqan maayo in marida hadduu xanuunsado walaa yusallaa calayhi lagu tukan maayo in maata hadduu dhinto walaa yudfanu lagu aasi maayo fii maqaabiri lmuslimiina qubuurta muslimiinta wayustataabu waa la toobo weydiinayaa inuu toobad keeno fa in taaba hadduu toobad keeno intaani jawaabteedu waa maxay yacni qubila toobatuhu wa saxa toobatuhu toobadiisa waa la aqbalaya waa ansaxaysa wa ilaa haddii kale duribat cunuqu qoortiisaa la garaacayaa bu macnaha waa la dilayaa riddatan can alislaam aharkaani waa ka sugan yahay imaamu la'ima ibnu khusayma raximahullah waa bisanadin saxiix ayuu uga sugan yahay inuu hadalkan yidhi culimo fara badan aana ka soo naqlisa alimaam ibnu khusayma raximahullah inuu sidaa yidhi ibnu khusaymana waa imaam laqabkiisa la yidhaahdo ama loogu laqabeeyo imaamu la'ima imaamu la'ima waxaa loo yidhi waa lijalaalatihi wa xifdihi wa fahmihi wa cilmihi waana imaam ka mid ah min a'immati shaaficiya a'immada shaaficiyada ayuu ka mid yahay min xaysu madhab waa shaafici ibnu khusayma raxmat ullaahi calayhi wuxuuna leeyahay kitaab la yidhahdo kitaabu tawxiid kitaab wuxuu leeyahay la yidhahdo altawxiid alimaam ibnu khusayma raximah llah oo ka mida min kutubi min kutubi alcaqiida min xaysu alcaqiida caqiidadiisu waa caqiidatu salaf qaala fa ama allafdu bilqur'aan mu'alifkaa dhahaya faama allafdu bilqur'aan wuxuu ka soo baxay mas'aladii ku saabsanayd khalqu lqur'aan yacni qur'aanka wuxuu soo sharaxay sheikhu raximahullah inuusan makhluuq ahayn oo qur'aanku yahay min kalaami illaahi caza wajal in qur'aanka waa makhluuq la yidhaahdana inay kufriya gaalnimo tahay ayuu soo taqriiriyey wuxuuna sheegay caqiidatu salaf inay sidaa tahay salafkuna way ku ijmaacaan way ku ijmaacsanaayeen arrinka dadkii ugu horreeyey fikirkan keenana waxay ahaayeen aljahmiya qoladii ugu horraysay tiri qur-aanka waa makhluuq jahmiyadowa qabla aljahmiya ma jirin wax qur-aanka waa makhluuq yidhaahda ma jirin doodaasna gebi ahaanba ma taagnayn wixii ayaga ka horreeyey waxaa lagu yani lagu ijmaacay oo ummaddu isku waafaqsanayd qur-aanku inuu yahay min kalaami illaahi caza wajal bidcadan foosha xun ayagaa la yimi waana kufri in la caqiideeyo caqiidada noocaasa qur-aanku inuu makhluuq yahay hadda sheikha raximah llahu tacaala wuxuu uga hadlayaa faqaraadka soo socda allafdiya waxaa jira mas'alatu khalqi lqur'aan markay soo baxday sidaad og tihiinba masaladaasi culummo waaweyna loo itixaamay oo dhibaato badan ay ka soo gaartay uu ugu weyn yahay alimaam axmed binu xambal raximah ullah imaamu ahli sunnati waljamaaca masaladan aadaa loogu dhibaateeyey xabsi badanna waa ku maray ayada awgeed dil badanna waa loogu geystay garaac fara badan oo aad loo ciqaabay asagoo waayeeloo da-a raxmatullahi calayh laakiin waa sabray aaduu u sabray waana ku adkaystay kelimadda xaqaah u aaminsanaa ilaahay subxaana wa tacaalana dadka waa ku badbaadiyey ummaddu asigay fiirsanayeen imaam weyn oo dadku ay aad u aaminsan yihiinna wuu ahaa hadduu maalinkaa dhihi lahaa qur-aanka waa makhluuq caamada in badan way ku kadsoomi lahaayeen caqiidadaasna way aamini lahaayeen laakiin wuxuu ku adkaystay caqiidadii saxiixa ahayd alqur'aanu kalaamullah hayru makhluuq waa loo dhibaateeyey culammada qaar ka mida way u baxsadeenoo way carareen qaar kale waa dhinteen ayagoo dhuumanaya qaaraa dhintay qaar firxaday ku baxsadeenoo meelo kaley u baxsadeen dhib fara badana soo gaaray culimmadii culamaau sunna fii zaman imaam axmed raximahullah gaar ahaan fii zaman alma'muun alma'muun markuu madaxda ahaa oo uu haystay xukunka iyo maamulka iyo almuctasim billaah oo asigana ninkii ahaa imaam axmed ciqaabay ah oo dhibka badan mariyey laakiin fii zaman ilma'muun ay fidnadan bilaabatay wuxuuna dadka ku qasbay inay aaminaan qur-aanka inuu yahay makhluuq qur-aanka inuu yahay makhluuq waxaana ku taxriidinaya arrintaasoo ku boorinayay axmed ibni abi du-aad nin la yidhaahdo jahmiya ninkaas aada ugu boorinaya imtixaankaa kadib ilaahay subxaana wa tacaala sunnadii waa u gargaareen arrintiina waxay cagsi ku noqotay markii dambe jahmiyadii iyo qolooyinkii caqiidadooda aaminsanaa oo markii dambe waxaa soo baxday markii ma'muun iyo muctasimii wakhtigoodii laga gudbay a'imo kaloo sunnadii u gargaaraysa umaro sunnadii u gargaaraysa waxaana la yidhi qofkii yidhaahdo qur'aanka waa makhluuq asagana hala soo xiro wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas markan ayagay ku seexatay waxaa la yidhi dadka qur-aanka waa makhluuq dhahaya hala soo qabto xiiladay bilaabeen marka markii mas'alatu khalqi qur'aan ay fashilmatay waxay isku dayeen inay xeeladaystaan markii la yidhaha qur-aanka maxaad ka aaminsan tihiin waxay leeyihiin lafdii bilqur'aani makhluuq maxaa ula jeedaa markii la yidhaahdo wuxuu leeyahy waxaan ka wadaa alfaadayda aniga iyo sawdkayga iyo dhawaaqayga waa makhluuqaan ka wadaa taasoo sawaab maaha mana aha siday ka wadaan sidaa lafdii bilqur'aani makhluuq waxay ula jeedaan waxaan ku dhawaaqayo ayaa makhluuqa caqiidaday aaminsan yihiin waa sidaa laakiin si ay isku ilaaliyaan oo waxay aaminsan yihiin aan loo fahmin ayay waxay leeyiin lafdii waxaan ka wadaa lafdiga aniga aan ku dhawaaqaayo oo sawdkayga iyo codkaygaan ula jeedaa kelimadda marka allafdu laba macno ee ixtimaashaa atalafud oo dhawaaqa ah iyo almalfuud oo ah wax lagu dhawaaqayo qofka markuu leeyahay talafudii waa makhluuq macnaheedu waa maxay dhawaaqa aniga aan dhawaaqaaya makhluuqa waa sawaab markii dhankaa laga fiiriyo waxay kaloo ixtimaashaa malfuudii waa makhluuq waxaan aniga ku dhawaaqaaya makhluuqa wuxuu ku dhawaaqaaya waa maxay markaa wuxuu ku dhawaaqaaya waa maxay waa qur-aanka kariimka qur-aanku akhrinayaa markaasuu le waxaan ku dhawaaqaaya makhluuqa qur-aankan makhluuqa ula jeedaa waxay noqotay marka kelima mujmalah oo lagu hoos dhuunto sheikha raximah allahu tacaala faqradaasuu rabaa inuu ka hadlo arrintaasuu rabaa inuu ka hadlo wuxuu yidhi faama allafdu bilqur'aan ama allafdu bilqur'aan faina shaykh abaa bakr اlismaaciili aljurjaani raximah اllah dakara wuxuu sheegay fii risaalatihi risaaladiisa allatii risaaladaasuu sannafahaa oo u alifay liahli jiilaan meesha la yidhahdo jiilaan dadka degan qaala wuxuu yidhi risaaladan wuxuu ku yidhi ina man zacama ana lafdahu bilqur'aani makhluuq qofkii sheega ama sheegta ana lafdahu bilqur'aan lafdigiisa qur'aanka makhluuqun inuu makhluuq yahay yuriidu bihi lqur'aan oo qur'aanka ula jeeda faqad qaala bikhalqi lqur'aan qofkaasi wuxuu yidhi bikhalqi lqur'aan qofkii yidhaahda lafdigaygu waa makhluuq asagoo ula jeeda qur'aanka hadda mar qofkaasi muxuu la mid yahay qof yidhi alqur'aanu makhluuq faqad qaala bikhalqi lqur'aan qofkaasi waa qof yidhi qur'aanka khalqigiisa yani qur'aanka waa makhluuq qof yidhi waay وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد ابن مهدي waxaa la yidhahdaa abulxasan muxamed ibn اlxasan abulxasan muxamed ibn اlxasan saaxibu abilxasan اlashcari wuxuu saaxiib la ahaa abulxasan alashcari raximah اllah aladii sanafahu risaaladaas u alifay liahli hadihi اlbilaad bilaaddaas ehelkeeda u alifay wuxuu yidhi ana madhaba ahli الsunnati wاljamaaca madhabka ahlusunna wاljamaaca waxa waaye alqowlu biana alqur'aana kalaam ullah in la yidhaahdo qur'aanka waa kalaam ullah wa waxyuhu waa waxyiga ilaahay wa tanziiluhu wa amruh waana midka alla uu soo dejiyey wa amruhu waana amarka ilaahay wa nahyuhu iyo nahyigiisa we hayru makhluuqin waa midaan makhluuq ahayn waman qaala qofka yidhaahda makhluuqun qur'aanka waa makhluuq fa huwa kaafirun billaahi alcadiim waa mid ilaahay ku gaaloobay wa ana alqur'aana qur'aanka fii suduurinaa laabteenna dhexdeeda maxfuudun laabaheenna dhexdooda maxfuudun waa mid lagu xifdiyey wa bialsinatinaa carabadeennana maqruu'un waa mid lagu akhrinayo wa fii masaaxifinaa masaaxifteennana maktuubun waa mid lagu qoray wa huwa alkalaam waana kalaamkii alladii kaasoo takallama allahu caza wajalla bihi allah subxaana wa tacaala uu ku hadlay waman qaala qofkii yidhaahda ina alqur'aana bilafdii makhluuqun ow lafdii bihi makhluuqun fahuwa jaahilun daalun kaafirun billaahi alcadiim qofkii yidhaahda bilafdi makhluuq ina alqur'aana bilafdi makhluuq asoo ula jeeda qur'aanka waa makhluuq ama yidhaahdo ow lafdii bihi ay bilqur'aan makhluuqun waa makhluuq ayaga markay leeyihiin lafdii maxay ula jeedaan aljahmiya waa maxay ujeeddadooda waa almalfuud oo qur'aankii ah fahuwa jaahilun daal waa qof jaahil oo baadiyeysan kaafirun billaahi alcadiim allaha cadiimkaana ku gaaloobay wey qaala wainamaa dakartu hada alfasla bicaynih fasligan waxaan u sheegay buu yidhi bicaynihi cayntiisa min kitaabi ibni mahdi kitaabka ibni mahdi waxaan uga sheegay unaga soo naqliyey liistixsaani daalika minh wanaagsi aan wanaagsaday aniga arrinkaasi minhu ibni mahdi aan ka wanaagsaday macnaha aad buu ii cajabay uu leeyahay ila fiicnaaday fa inahu ibni mahdi itabaca salafa salafki ayuu raacay asxaaba alxadiid asxaab alxadiid ayuu raacay fii ma dakarahu waxa uu sheegay ayagoo ku raacay maca tabaxurihi asigoo lala qaba ibnu mahdi inuu ku tabaxuro caalim ku ahaa fii cilmi lkalaam cilmulkalaamka wa tasaaniifihi alkaiira fiihi iyo mu'alafaadka faraha badan ee cilmukalaam uu ka alifay ayadoo lala qabo wa taqadumihi iyo horumarkiisa ibnu mahdi wa tabarusihi iyo muuqashadiisa cinda ahlihi ay cinda ahli lkalaam uu ka muuqdo yacni ibnu mahdi hadalkiisa waxaan u soo raray buu leeyahay waan wanaagsadayoo ibnulmahdi wuxuu ahaa nin cilmulkalaamka ku dheereeya oo hadduu cilmukalaamka ku dheereeyo muxuu uga soo naqlinayaa macnaha wuxuu rabaa dadka ahlulkalaamka ah inuu tusiyo nin mutakallima oo cilmikalaamka yaqaana oo ayagii ka mida fii cilmi lkalaam inuu haddana rumaysan yahay caqiidatu salaf ayagana uusan ku waafaqin caqiidada baatilka ah ee asxaabulkalaam aaminsan yihiin ayaguu ku radinaya maxaa yeele qoomka qof ay tirsanayaan in lagu radiyo iyo qof ayaga ka baxsan in lagu radiyo labada mid dee ayaga u xanuun badan qof ay tirsanayaan oo ayaga isku tirinayaan inuu ka mid yahay in hadalladiisa lagu radiyo lagu naqdiyo waana sida uu sameeyey alimaam ibnuqayim raximahullah fii ijtimaaci ljuyuush alislaamiya kitaabkaasi wuxuu gaar ahaan uga hadlayaa fii mas'alati alculuw culuwullahi calaa carshi markaasuu wuxuu ka soo naqliyey culamaء اxadiiث wuxuu ka soo naqliyey alfuqahaa wuxuu ka soo naqliyey mutakalimiin wuxuu ka soo naqliyey suufiya rumaysan in ilaahay subxaanaه wa tacaala carshiga uu ka sarreeyo oo culimmadii aaminsanaayeen ama ay tirsanaayeen qaar ka mida ayuu ka soo naqlinaya ayagoo dhahaya ilaahay subxaanaه wa tacaala waa fowqa carshi ujeeddadu uga soo naqlinaya waa maxay wuxuu rabaa inuu yidhahdo culimmadii aad tirsanayseen ood adinka aad naftiinna u nisbaynayseen waa kuwaan aaminsan caqiidada saxiixa ah ayagoo ku naqdinaya masaladan marka aan u soo noqonay shiika uu ka hadlaayey oo ah lafdii bilqur'aani makhluuq yaa waayo awalu man qaala bihada alkalaam awalu man qaala bihada alkalaam waxa waaye ninka la yidhahdo xuseen ibni cali alkaraabisi xuseen ibni cali alkaraabisi wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee keena lafdii bilqur'aani makhluuq kelimadda ay ku gambadaan in badanoo jahmiyada iyo muctasilada ka mid ah kelimadda ay ku gambadaan ninkii ugu horreeye keena wuxuu ahaa xuseen ibni cali alkaraabisi alimaamu dahabi raximah ullah wuxuu yidhi wahuwa awalu man fataqa lafda asagoo u tarjamaynaya xusein ibni cali alkaraabisi fii siyari aclaami nubala wuxuu yidhi wahuwa awalu man fataqa lafda wuxuu ahaa buu yidhi karaabisi ninkii ugu horreeyey ama qofkii ugu horreeyey ee ku dhawaaqa allafda allafda muxuu ula jeedaa yacni lafdii bilqur'aani makhluuq qofkii ugu horreeyey warkaas oo dhan balee keena oo hadalkaasi uu ka soo baxo alkaraabisi buu ahaa xusein alkaraabisi caalim uu ahaa wuxuuna ka mid ahaa min talaamiidi alimaam shaafici raxmat ullahi calayh laakiin musiibadu waxay uga timi wuxuu dhex galay fii cilmi alkalaam cilmu lkalaam uu galay culimmaduna waa uga digeen imaamu shaafici naf ahaantiya uga digay raxmat ullahi calayh oo wuxuu yidhi iska dhaaf cilmu lkalaam cilmu lkalaam waa cilmi aan faa'iido lahayn imaamu shaaficina mowqif adag ayuu ka taagnaa cilmulkalaamka oo wuxuu dhihi jiray qofkii cilmulkalaam asxaabu lkalaam aniga waxaan ku xukumi lahaa buu yidhi in lagu garaaco biljariidi waannicaal laamaha geetimireedka iyo kabaha in lagu garaaco oo magaalooyinka iyo xaafadaha lagu soo wareejiyo ayadoo la tumaayo oo la garaacayo lana yidhaahdo hada jazaau man taraka alkitaaba wasunna tani waa abaalmarka qofkii sunnada iyo kitaabka ka taga kitaabka iyo sunnada qofkii ka taga abaalkiisu waa sidaan in la yidhaahdo oo cilmukalaam qaabila cilmulkalaamkii marka imaamu shaafici uu sidaa uga digi jiray ayuu alkaraabisi dhex galay digniintii culammada ay uga digeenna waa diiday inuu qaato alimaamu axmed raximah ullah markaa wuxuu bilaabay inuu naqdiyo uu ka hadlo alkaraabisi wuxuuna amray in laga hijroodo laga fogaado xusein alkaraabisi wuxuuna ku xukumay bidalaali walbidca inuu yahay nin saaxiibu bidco ah in laga fogaadana ay tahay karaabisi laftirkiisa wuxuu bilaabay inuu imaam axmed xaqiro oo hadallada laga soo naqliyo waxaa ka mid a wuxuu yidhi maada nasnacu bi hada asabiy cunugan yar maxaan ku samaynaa buu yidhi sabigayuu ula jeedaa imaam axmed oo ka wadaa in qulnaa alqur'aan makhluuq qaala bidca wa in qulnaa hayru makhluuq qaala bidca haddii qur-aanka waa makhluuq aan dhahno waa bidcuu leeyahay hayru makhluuq waa haddaan dhahnona waa bidcuu leeyahay maxaan ku samaynaa buu yidhi cunugan yarka waxaa loo sheegay yaxya ibnu maciin raxmatullaahi calayhi in karaabiisi uu dacninaayo ama uu durayo alimaam axmed yaxya ibnu maciin wuxuu ku jawaabay maa axwajahu ilaa an yudrab maxaa uga baahi badan buu yidhi in karaabiisi la garaaco karaabiisi wuxuu mudan yahay buu yidhi in la garaaco yaxya ibnu maciina wuxuu si kulul u caayo u dacniyey alkaraabiisi marka uu maqlay in karaabiisi uu durayo imaamu ahli sunnati waljamaca axmed ibn xambal laakiin hadalkii karaabiisi wax ma tarin ee hadalkii imaamu axmed raxmatullaahi calayhi ayay culammadu qaateen karaabisina asagoo faqiih ahaa marka hore fiqigana ka faa'iidaystay imaamu shaafici haddana maca daalika wuxuu noqday nin mambuud ah oo laga tegey oo la yskaga fogaaday oo laga digay markuu bidcada iyo khuraafaadkaa la yimi waana ninkii ugu horreeyey kelimaddan keena lafdii bilqur'aani makhluuq waxayna noqotay gabaad oo ay hoos galaan aljahmiya walidaalika qolooyinkaasi waxaa loo yaqiinay allafdiya qolooyinka yidhahda lafdii bilqur'aani makhluuq waa allafdiya la dhihi jiray imaamu axmed wuxuu yidhaahday allafdiya jahmiya lafdiyada jahmiye waaye buy waa jahmiye isqarinaysa waa jahmiye isqarinaysa qofka hadduu yahay saaxibu sunna lafdii bilqur'aani makhluuq markuu isticmaalaayo muxuu ula jeedaa ma qur-aanku ula jeedaa marka mase wuxuu ka wadaa talafudka iyo dhawaaqiisa dhawaaqiisuu kula jeedaa laakiin maca daalika waxaa la rabaa lafdigan in la iskaga tago lafdigan in la iskaga tago maxaa yeele lafdigan waa lafdi mujmala mujmalaadkana waa laga fogaadaa fii baabi alictiqaad baabka caqiidada markii la joogo alfaadda mujmalada ah ee xaq iyo baadil ixtimaalaysa ma aha in la isticmaalo oo qur-aanka iyo sunnada aan ku soo aroorin ama aan la isticmaalin fi lqur'aani wasunna wayna ka digaan culummadu waxayna yidhahdeen almujmalaad waa waxyaabuhu dadku in badan ay ku lumaan waxyaabaha in badan lagu lumo waa alfaadda mujmalada ah ka mid a alfaadda mujmaladaana lafdigaan ah ka mid a lafdii bilqur'aani makhluuq waa kelima mujmala waxaa la rabaa marka in la yidhaahdo alqur'aanu kalaamu llaahi hayru makhluuq haddii markaa aad rabti inaad caddayso adiga lafdigaaga inuu makhluuq yahay waxaad dhihi kartaa waa afcaalunaa makhluuqa afcaasheenna annaga waa makhluuqa sida uu yidhi alimaam albukhaari raxmat ullahi calayh imaam albukhaari masaladan aad u waadixiyey fii kitaabihi khalqa afcaali اlcibaad wuxuuna ka cabiray lafdi kama cabirino wuxuu yidhahda afcaasheennu waa makhluuqa alqur'aanu kalaam ullah wa afcaaluna makhluuqa warkaasu war waadixa waay qur-aanku waa kalaam ullah annaga afcaasheennana waa makhluuqa afcaasheenna maxaa ka mid ah dhawaaqaan dhawaaqayno waxaa ka mida faruuryaha la dhaqaajinayo ilkaha la dhaqaajinayo carabka dhaqdhaqaaqaya waxaasoo dhan waa alfaad waxay ka mid tahay afcaashi waxyaabahaasi waa makhluuqa oo wax qofkii ka mida w laakiin waxa uu ku dhawaaqayo wuxuu akhrinayo waa kalaamullah kalaamullaahi haddii la akhrinayo isbeddel miyaa ku imaanaya qofkaan akhrinaya miyaa loo tiirinayaa mase mar walba waa kalaamullah mar walba waa kalaamullah allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhaahday wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah yuu ka maqlayaa kalaam ullah ma ilaahu ka maqlayaa mase wuxuu ka maqlayaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam rasuulku ka maqlayaa idan wuxuu maqlaaya waa maxay wuxuu maqlaaya waa kalaam ullah xataa yasmaca kalaam allah qur-aanku mar walba waa kalaam ullah ama ha la qoro ama ha la akhriyo sidii la doonaha loo dhigo ama ha la xifdiyo mar walba waa kalaam اllahi caza wajal غayru makhluuq wallahu aclam wsala اllah عalى nabiyina mxamed wعalى alihi وصaxbihi ajmaciin